shirkan sanadkani wuxuu nooga furmayaa kiisii sideedaad ayaa waxaa noogu furmayaa magaalada jabuuti oo aan haddan ku sugannahay waa maalin aada u qiimo badan runtii oo mataqaanaa ay isku keenay dad badan oo soomaaliyeed oo ka kala yimiday geeska oo dhan oo mataqaanaa una yimiday halkan inay ka qayb galaan shirka madasha sanadlaha macadka heritage oo sideedii sano lasoo dhaafay la qabanayay kiisii sideedaad oo aan halkan jabuuti joogno weliba waa kiisii toddobaad ee magaaladan jabuuti lagu qabanayo halka halkale lagu qabta labada kun iyo labaatankii magaalada garowe furitaanka shirka sanadkan waxaan isugu keennay dhowr mataqaanaa bulshada soomaaliyeed ka kala tirsan oo ka kala socota geyiga soomaalidu ay wada degto oo dhan waxay isugu jiraan dad siyaasiyiina waxay isugu jiraan aqoon-yahano waxay isugu jiraan culumidiinkii dhalinyaradii haweenkii adigu waxaa meeshaan laysugu keenay miidii soomaaliyeed waxa uu shirkani mar walba diiradda saara inuu isku keeno dadka maangalka ah oo mataqaana intellectualska soomaalida dadkani waxay ka kala yimaadeen daafaha adduunka waxay ka yimaadeen america africa iyo aasiya qaar baa ka yimid yurubta qaar baa nooga yimid inta xoogeeda badan hadda waxay ka yimaadeen magaalada muqdisho shalay baa intii ugu tiro badnayd ay soo gaartay magaaladan jabuuti waxaanu jecelnahay inaan ku lafagurno hadba sidaad ogtihiin waxaa sanad walba diiradda lagu saaraa mowduuca markaa xiisadu ay saaran tahay oo aan u aragno inay u baahan tahay in wax laga yiraaho oo dadku soomaalida ugu caqliga iyo mataqaanaa cilmiga leh ay wax ka yidhaahdaan sanadkan mowduuca aan ka hadlaynaahi wuxuu ku saabsan yahay xoojinta xasiloonida gobolka muhiimadda ay u leedahay hogaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska africa oo diiradda runta lagu saaraya caqabadaha ku gadaaman iyo weliba fursada horyaala geeska africa deeqa odiganda carabka ku dhuftay waxyaabaad xoogga saarteen sanadkan ganacsi kolka laga hadlayo geeska africana uu raadinayaba dee iyo geygii soomaaliduba wixii nabadda la odhanayay iyo dee xasiloonidii iyo degenaanshihii soomaha laba aada u kala fog
walaahi horta waa waxa waxa wax wax walba horta waxaa fiican in lagu naqdiyo wax cilmi ku saabsan annaga waxaan meesha ku haynaa macadka sidiisaba ujeedooyinka himiladii loo aasaasay waxay tahay bal waxa la sheegaya iyo waxa jira in cilmi lagu beesgareeyo macadku wuxuu wuxuu wuxuu mar walba diiradda saara inuu cilmi baaris ka sameeyo oo wax ku saabsan mataqaanaa yaqiinta la keeno oo dadka bulshada la dhexgalo wax la soo shiilay oo cilmi lagu soo shiilay la keeno golaha sanadkan sidii sanadihii hore oo lasoo dhaafay oo labadii sano lasoo dhaafay aan sameyn waxaa jirtay in cilmi baaris kala duwan oo call for papers loo loo loo soo bandhigay aqoonyahanadii soomaaliyeed runtii call papers kale aan dhicin oo aada u tiro badan baa soo xarooday laakiin aakhirkii waxay noqotay laga xulo inay labaatan paper oo cilmi baarisyo la keeno oo inta intoodana ku saabsan markaa mawdiica laga hadlayo sanadkan oo ah mataqaanaa muhiimadda ay leedahay hogaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo iyo nabadgelyada geeska africa xoojinta xasiloonida gobolka ku saabsan sanadkan shirkan sideedaad ee sanadlaha maxadka aragti wadaagga heritage wuxuu kusoo hagaagay duruuf aad u adag waad moodo inay degmadu ay ku jirto oo lagu kala tirsan yahay dee xagga siyaasadda haddee tahay degeyga soomaalida iyo gobolka dhammaantiiba ma lays odhan karaa doodaha iyo mawduucyadan kala duwan aad kusoo qaadanaysaan inay uga soo bixi karaan fikirro isku soo dhoweyn karaa hogaanada kala duwan ee degmada
runtii waa arin aada u wanaagsan maadaama anaga hadda waxaa lagu soo bandhigaya ay tahay cilmi baaris aan ka hadlayna ay tahay waxa markaa wadciga jira hadda maanta waa ognahay waxaa jira waa xasiloonida mataqaanaa siyaasadda dhanka siyaasadda xoogaha gobolka waxaa ka jira mataqaanaa caqabado badan marka waxaan raadinaynaa anaga wax cilmi ku saabsan bal ma la eegi karaa dhanka ganacsiga iyo xasiloonida iyo isdhexgalka mataqaanaa ku salaysan ganacsiga hogaanta shuruucda ila adduunka shuruuciyabaa haga marka waxaa ku jira beberada qaarkood cilmi baaris lasoo bandhigaya quburo dhanaca sharciga marka waxaan jecel lahana in aada looga faa'iidaysto oo mataqaanaa waxyaabaha kasoo baxaa lagu lagu beeskariy aysan noqon wax uun ku saabsan oo keliya siyaasadda laba qofo ama laba mataqaanaa leadership oo laba xukun haayo keliya ay sheegaan laakiin ay tahay dadka caqligalka ah oo miidda oo ahlu cilmiga ah marka ay cilmi baaristu la sameeyo waxaa laga soo saaraa dhibka jira dhibka jirana sidee xal loogu heli karaa waxaan rajaynaynaa marka in intaan kala boganno dadka jooga iyo dadka nagala socon doona aanan u suurtogelin inay kasoo qayb galaan shirkan si shaksiya inay nagala socdaan mataqaanaa social mediaha iyo meelahaaso dhan buu life stream ka ahaan doona marka saasaan rajaynayna wax miro dhalo oo wanaagsan ay kasoo baxaan oo si fiican loo fala guro oo cilmi ku beeskaraysan ay kasoo baxaan halkaas duwan la yidhaha